waxaa magaalada adis ababa ee caasimada dalka itoobiya ka bilowday raaf ay dowladda xabashida itoobiya u geysanayso dadka eritireyaanka ah ee ku sugan magaaladaas in ka badan laba boqol oo ruux oo ka yimid magaalada asmara ayay xabsiga dhigtay dowladda xabashida itoobiya kuwaasoo ay ku eedeysay inay yihiin jawaasiis u shaqeeya dowladda eritereya sidoo kale hay-adda sirdoonka ee dowladda xabashida itoobiya ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigtay in ka badan sagaal boqol oo xubnood oo ay tilmaantay inay ka tirsan yihiin jabhadaha ka dagaalama dalkaas kuwaasoo lagu eedeeyey inay qorsheynayeen weerar ka dhaca magaalada adis ababa tani ayaa kusoo aadaysa xilli la filayo inuu dagaal dhex maro dowladda xabashida itoobiya iyo tan eritereya maadaama labada dalba ay ku jiraan diyaargarow dagaal oo xoogan